Isbitaalka Takhasuska Hilaali Beledweyne ayaa bilaabay olole indhafiiqis oo lacag la'aan ah kaasi oo socon doona muddo kooban waxaana indhafiiqista lacag la'aanta ah loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danta yar ee ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo barakacyaasha ku jira kaamamka ku yaala Beledweyne Dr Maxamed Cabdi agaasimaha Isbitaalka Hilaali Beledweyne ayaa ka warbixiyey ololaha lacag la'aanta ay bilaabeen indhafiiqis iyo daaweyn lacag la-aan insha allahu tacaala taas ugu talagalnay inaan uga faa'iideyno dhammaan dadyowga ku dhaqan gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne ee aanan awoodin inay iska bixiyaan taklifada iyo qarashaadka qaliinka taas ayaan ugu bishaareyneyna kambeynkaas waxaa socon doonaa insha allahu tacaala muddo kooban waxaan ugu bishaareyneyna uguna boorineynaa dadka inay ka faa'iideystaan fursaddaas dahabiga ah loogu keenay guryahooda iyo meelihii ay deganaayeen dadkaas aan soo sheegay ee reer beledweyne markasta isbitaalka takhasuska hilaal wuxuu ka duulaa inuu daboolo baahiyaha caafimaad ee ka jiro gobolka gaar ahaan degmada beledweyne dhammaantiin kusoo dhawaa isbitaalka takhasuska hilaal oo shaqeeyo toddobada maalmood afar labaatanka saac aad aa mahadsantiin insha allahu tacaala waan rajeynayaa in aad iyo aad loogu wada faa'iideysan doono